Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay kobcinta dakhliga gudaha iyo nidaamka bixinta canshuurta. Sidoo kale kulanka ayaa ahaa wacyigelin lagu dhiirigelinayay dadka leh ganacsiyada aan weli rasmiga ahayn si ay uga gudbaan nidaamka ganacsiga rasmiga ah. Kulanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda, mas'uuliyiinta rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, ganacsato, ururada bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Sheekh Mukhtaar Sheekh Axmed ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay bixinta canshuurta iyo sida canshuurtu uga qayb qaadato kobcinta dakhliga gudaha.
laga hadlayo waa canshuur dakhliga gudaha runtii hadduuna canshuur jirin dowladnimo ma jirto wax lagu shaqeyna ma laha nabadgelyana lama helayo waxaan horta aad ugu faraxsanahay maanta reer jubbaland inay u fadhiyaan war canshuur see u dhiibnaa oo laga tashanaya wax ugu wanaagsan waaye haddaana canshuur la dhiibin nabadgelya ma jirayso nin walba gurigiisa ma fadhinaya bakhaarkiisa ma garanaya waxa wax lagu bixiya adduunka lagu hormaray waa canshuur dakhliga gudaha la bixinaya canshuurta gudaha dakhliga iyo dibaddaba waa in canshuuraha la bixiyo wax ugu wanaagsan waaye waxaan soo dhaweynaynaa see wasaaradda maaliyadda ee jubbaland ay u daadiinayso ee ula tashanayso rugta ganacsiga ganacsatada dadka dhaqaalaha dhiibo mar walba waxaa lagu tashtaa war maxaan samaynaa runtii waa wax ugu wanaagsan waay ma aha wax cid yar ku takrifasho ma aha ganacsiga iyo wax walba iyo canshuur walba la dhiibo kolba waa wax walba laiskugu yimaado waay mar walba wax la qabanayo war seen ka yeelnaa waa aad ayaan uga faraxsan arrintaasi howsha ku wadaan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jubbaland nuur shaale ayaa sheegay in wasaaraddu ay sii wadi doonto kulamada wacyigelinta ee ku aadan kobcinta dakhliga gudaha iyo dhiirigelinta bixinta cashuuraha waxaa laga yaabaa gabdhaha iyo wiilasha halkan fadhiya inay isweydiinayaan annaga maxaa doon aan ku leenahay maaragtay dakhliga iyo abaabulkiisa maxaan ku leenahay waxaan rabaa inaan marka hore idin xaqiijiyo in dhammaantiin aad tihiin canshuur bixiyaal kuwa ganacsado iyo kuwa aanan ganacsanin ee maaragtay xaafadaha joogaba inay inaad tihiin canshuur bixiyaal dowladda canshuur siiyo si toos ah iyo si dadanba maalan gabadha guriga joogto ama aabbaha guriga joogo oo aanan ganacsanin wuxuu magaalada ka soo iibsadaa adeeguu ka soo iibsadaa kiilo sokor haddaad soo iibsato canshuur ayaad bixisay sababtoo ah ganacsadaha aad ka soo iibsatay ayaa canshuurtaadii sii bixiyey adigana sidaa ayay canshuurtii kugu soo gaartay marka dhammaan muwaadiniinta ku nool dowladda jubbaland waa canshuur bixiyaal waxaan rabnaa marka maadaama canshuur bixiyaal ay yihiin inaan kulankaan aan kaga hadalno sidaan usii kordhin lahayn dakhligeenna maadaama dunida maalinba maalinta ka dambeyso maaragtay ay sii jirayaan waxyaabo cusub oo nolosha aana looga maarmin waa inaan maaragtay aan hor u soconno meeshii aan joognay shan sano ka hor ama toban sano ka hor ama lix sano ka hor maanta ma joogno kulankan ayay muhiimadiisu ahayd in la xoojiyo wacyiga bulshada ee ku aadan bixinta canshuuraha iyo kobcinta dakhliga gudaha